waxaan ogeysinaa dadweynaha roobabka ka da-aayeen wadanka inay saameyn u yeeleen qaybiska biyaha magaalada gaarisa dadweynaha maxaan u cadaynhaynaa hadda webiga inuu biyo keenahayo oo dooqo u wado oo biyaha sidii aan usoo saari jirnay aanan usoo saari doonin oo biyaha ay yaraan doonaan oo marka dhinaca webigaan ka hadalno sidoo kale markaan dhinaca boholayaha ka hadalno dhinaca a d c iyo iftiin bohol iyo diwaanigo way adkaani in aanu biyahaas usoo saarno sidii caadiga ahayd marka dadweynaha maxaan ogeysiinhaynaa ayagoo raalli ah inay dulqaad yeeshaan inta waktigan roobka lagu jiro waa la socotiin roobabkan hadda dahayaan sidii oo kale baifyaha aad ayay u gureen waa in lala tacaalaa maintenance badan bay u baahan tahay annaga hadda diesel baan isticmaalhaynaa marka dadweynaha maxaan ka codsanaynaa ayagoo raalli ah inay dulqaad yeeshaan waktigan adag oo hadda annaga nahayo oo roobabka ay dahayaan inkastoo roobka uu yahay kheer oo aan wax aan u baahannahay ay tahay ilaahayna aan ka baryeyn inaan roob helno haddana wakaalad ahaan gawaadko iyo dhinaca biyihii la isticmaali lahay dhibabkaasaa ka dhacayin maxamadan waa dhibab aad iskaga yar markii la eego roobka baahida loo qabo marka dadweynaha maxaan ogeysiinaynaa inay ay dulqaad yeeshaan nala jaan qaadaan ee ogaadaan biyaha inay yaraan doonaan maxaa dheh webiga dhooqa buu hadda wadaa dhooqadana markuu biyaha saan u wado berigii hore markay caadiga ay ahayd maxaan soo saarayna siddeed iyo toban milyan oo litar oo biyo ah laakiin hadda waxay ka bilowdo maxaan soo saaraynaa lix milyan oo litar oo biyo ah waad dareemi kartaa inta ay biyaha ka go-een ee yaraanta biyaha ay kusoo hari doonaan maxaay dhici doontaa qaybqayb biyaha u qaybino qaybqaybtaasna inay muddo qaadato marka dadweynaha maxaan u sheegaynaa inay qayb ka noqtaan mise garab nagu siiyaan dulqaadna yeeshaan nalana socdaan xaaladayna siday tahay